wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ku qabatay doodwadaag muhiima oo looga hadlaya ahmiyadda tallaalka oofareenka iyo sidii bulshada loo fahansiin lahaa waxaana doodwadaaga kasoo qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlgoboleedka galmudug madaxa tallaalka wasaaradda caafimaadka agaasimayaal iyo qaar ka mid a xirfadayaasha caafimaadka ee ka howlgala xarumaha caafimaadka ee magaalada dhuusmareeb madaxa tallaalka wasaaradda caafimaadka dowladgoboleedka galmudug doctor aamiin cadaawe ayaa ugu horeyn ka hadlay doodwadaaga waxa uuna ka warbixiyay ahmiyadda tallaalka
waxaa sharaf weyn inoo ah in maanta aan bilaabeyno wacyigelintii iyo inaan bulshada ugu sharaxno muhiimadda uu leeyahay labada talaal ee cusub ee laga bilaabi doono dalka soomaaliya khaasatan soomaaliya iyo galmudugba farxad weynay u tahay in laba talaal oo cusuboo lagu soo biiriyo talaalka joogtada ahaa labada talaal hadda lasoo biiri doono waxay muhiim u yihiin waxyaabaha hadda si guud ee adduunka iyo wadamadan qaaradda africa si qaas soomaaliya waa labada cudur ee ugu badan ee caruurta soomaaliyeed u dhintaan sidoo kale afartankii cunug ee dhintaan boqolkiiba afartan four percentage-ka dhimashada caruurta shanta sano ka yar waxay u dhintaan talaal oofureynta iyo shuban biyoodka olmost waxay ka mid tahay tobankii cunug ee dhimato afar cunug ka mid ah waxay u dhintaan labadan cudur marka in saamaynta ay leedahay cuduradan oofureynta iyo shuban biyoodka ah waxaa nasiib u yeelana inaan hadda caruurteena hadda kadib aan ka badbaadino dhanka kale doctoreysa ubax faarax axmed oo ka mid a dhakhaatiirta ku takhasusay talaalka ayaa sheegtay in talaalku muhiim u yahay loona baahan yahay in caruurta ku nool galmudug si wada jira loo siiyo waxaa idinka codsanaya kaliya inaad fariinta gaarsiisaan bulshada inteeda kale ahmiyaddu talaalku leeyahay labadan talaalo hadda lagu soo kordhindhayo jadwalka talaalada caruurta iyo khaasatan guud in talaalka la wada qaato waayo ka hortag ayaa ka muhiimsan daaweynta in aan inta waxaas ka wada shaqayno siday wacyigeena iyo talaalkii kor loogu qaadi lahaa talaalada way yaalaan waa ognahay lacag lagama bixiyo oo bulshada waqhtigartay soo doonan kartaa jadwaluu leeyahay laakiin saas sidoo tahayne waxaan ka mid nahay wadamada weli talaalkooda qaadashadu aad u hooseyso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug maxamuud axmed maxamed ayaa waxa uu sheegay in caruur badan oo ku nool galmudug ay u baahan yihiin in la siiyo tallaalka oof wareenka si looga dheeraado xaalad caafimaad darro ee soo wajahda caruurta runtii waxaad ka war haystaan inuu tallaalku aanan hadda isfaraynin muhiimadda uu leeyahay laakiin kulankeennan waxaan rabaa inaan sii adkeeyo in aan ay nagu soo biireen laba tallaal oo aad muhiim u ah labadaas tallaal oo cudurrada inta ugu badan carruurta laaya adduunkuna uu wakhti hore ka hortegey labaataniyo sano ka hor inuu gaaray adduunku uu helay laakiin maanta annaga ayay noo suurto gashay marka waxaan rabaa shacabka reer galmudug iyo dadweynaha soomaaliyeedba annaga waxa weeye dhaqaalaha aan haysanno wuu yaryahay tallaalkii oo si fri ah lagu helay in la qaadan waayo waa runtii wax nasiib daraa weyn soomaaliya ayaa ka mid a meelaha tallaalka ku hela sida bilaashka walow sidii la rabay aan loo qaadan tallaalka qaybihiisa kala duwan